بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay mowduuceennii taxanaha ahaa iyo aan ka digtoonaanaa waxyaabaha aan ka digtoonaanayno waxaa ka mid a xasadka qofku inuu qof kalo walaalkiisa ku arko nicmo uu haysto oo uu markaa jeclaysto in nicmadaasi ka tagto oo isaga ay kusoo wareegto marka dhowr jeer baa qur-aanka lagu sheegay xasadka ibnuqayim wuxuu leeyahay shaki kuma jiro in alla uu ajsaamta iyo arwaaxda uu ku abuuray xoogag iyo dabeecooyin kala duwan oo qaar fara badan uu u yeelay yani khawaas iyo waxyaabo maaragtay saameyn leh marka ruuxda saameynteeda ay ku leedahay jirka bani aadamka wax la inkiri kara maha waa wax loo jeedo qofku waxaad arkaysaa qofkuu ka xishoonayo hadduu soo fiiriyo in wejigiisu guduuto qofkuu ka cabsanayo hadduu soo fiiriyo in wejigiisi jaallo noqdo dad waxaad arkaysaa marka maaragtay la fiiriyaba jiranaya oo xooggiisa uu yaraanayo macnaha waa raadkii ruuxda ay ku lahayd jirka bani aadamka waa maadaama aragtidii ay calaaqa la leedahay oo saa isugu xiran yihiin yaa dadku marka ishii wax u nisbeeyaan waa qumayaystay waa elaystay iyo waxaasay leeyihiin laakiin ishii waxay qabanayso iyaga gaarba jiraane saameynta waxaa iskale ruuxda marka ruuxda xaasidku waxay dhibtaa qofkii la xasdaayey dhib aada u muuqday dhibtaa sidaa darteed alla wuxuu faray rasuulkiisa sal alla alay slam inuu xaasidka ka magan galo shartiisa marka xasadkaasaa asal u ah in laysqumayeysto oo lays ilaysto sababtoo naftii xumayd oo xasadku uu ku jiray si gaarahay maaragtay isugu duduwantaa markaasay qofkii la xasdaayay dhinaciisa u jeesataa markaasay marka saamaysaa waa sidii suntii abeesooyinka oo kale alla wuxuu yidhi wadda kathiiru min ahli lkitaabi low yaruduunakum min bacdi iimaanikum kufaara xasada min cindi anfusihim من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير kuwo badan oo ahlu kitaabka ka midu waxay jeclaysteen inay diinkii idinka celiyaan markaad mu'miniin aada noqoteen kadib oo aada gaalo isu bedeshaan bay jeclaysteen waana xasad xaggooda ka ahaaday ay idin xasdaayaan iyagoo garanaya xaqi garanaya marka xasadkii baa wuxuu gaarsiiyey in ay maaragtay jeclaystaan muslimiintii inay gaaloobaan iyagoo og in muslimiintu ayaga ka fadli badan yihiin ogna sidoo kale fadliga iyo dheeraadka nebi maxamed alla uu siiyey markaasaa la leeyahay iska cafiya ilaa alla uu ka keeno gargaar iyo in maaragtay dhulkii laydin furo kadibna aayaddii ka dambeysay alla wuxuu yidhi salaadii ooga sakadiina bixiya aayad kale alla wuxuu yidhi am yaxsuduuna annaasa calaa maa aataahum allahu min fadlih ma waxay dadka ka xasdaayaan waxa alla uu siiyey nebi maxamed baa laga wadaa nebi maxamed bay xasdaayaan yahuudi yaa waxaa la leeyahay nabiyullaahi maxamed bay xasdaayaan waxay ka xasdaayeen dadkii wixii alla uu siiyo fadligiisii ah iyo nebinimadii marka nebinimadiina way u diidan yihiin rasuulka sal ly slama saxaabadiina waxay ka xasdaayaan rumaynta ay rumeeyeen rasuulka sal lla ly slam macsidii ugu horreysay ee maaragtay ka dhacda caalamka waa macsi xasad ku saabsan bay ahayd alla wuxuu yidhi waid qulnaa lilmalaa'ikati isjuduu liaadama fasajaduu ilaa ibliis aba markii aan xus baa la leeyahay markii aan malaa'igta ku niri u sujuuda aadam markaasay wada sujuudeen malaa'igtii kulligood oo amarka alle ay qaateen ibliis ma ogiye ibliis waa iska diida amarka alle waana isweynaysiiyey gaaladiiuna ka mid noqday qataada wuxuu yidhi cadowgii alle ibliis ahaa wuxuu xasday nebiyullaahi aadam wuxuu ku xasday wixii alle uu siiyey oo yani sharafta ah isagii baa la sharfay nebiyullaahi aadam markaasuu wuxuu yidhi dee aniga dab baa layga abuuray kanna dhoobaa laga abuuray anaa ka fadli badan iyo waxaasuu leeyahay marka waa kii dhaartay oo yiri haddii aad allo dib ii dhigto waan luminayaa ciyaalkiisi markaas allo wuxuu yidhi tag adiga iyo wixii ku raaco adiga kamidaba adiga iyo wixii adiga ku raaco oo iyaga kamidaba jahanamo ayay gelayaan oo jaza u ah sidoo kale waa tii maaragtay qaabiil uu dilay haabiil oo allana uu ka waramay oo arrinkaas uu yani qisaas ka sheekeeyey suuratu maa-ida ku sheegay marka midbaa midka kale wuxuu ka xasdayaa nicmada alla siiyey iyo qurbaankii laga aqbalay ee uu maaragtay mukhliska ku ahaa kii marka la dilay dambi dhaaf uu ka helay dilkaas la dilay jannadiina waa u galay kii wax dilana maaragtay waa uu khasaare rasuulka sal slm waa uu ka digay xasadka oo wuxuu yihi rasuulka sal slam laa tabaaqaduu hays maaragtay necbaysanina walaa taxaasaduu hana isxasdinina walaa tadaabaruu hana isu dubur jeedinina wakunuu cibaad allahi ikhwaana noqda walaala noqda addoomadii allow walaala noqda walaa yaxilu limuslimin an yahjura akhaahu fowqa halaatin qof muslimana uma banaana inuu walaalkiis ka haajiro oo gooyo saddex maalmood wax ka badan saddex maalmood loo ogolyahay si macnaha xoogaa xanaaqi uga bo-o marka waxaa laleeyahy waxaad noqotaan sidai walaalihii isla dhashay oo kale si isugu naxariistaan isu jecel yihiin isu caawiyaan saasoo kale noqda waxaa marka xadiidka ku jirta inay xaaraan tahay qofka muslimka ahaa in la naco laga jeesto la gooyo markii saaxiib la ahaa kadib iyadoo wax dembiyaho xaggii sharciga aanu qofkaasu gelin ama xasad lagu xasdaayo wixii alle ugu nicmeeyey marka sidii walaalihii isla dhashay u dhaqmaa layidhi wuxuu yihi rasuulka sal ll slam xadiidkii muslim uu wariyey idaa futixat calaykum farisu waruum ayu qowmin antum haddii maaragtay boqortooyinkaas waaweyn aada heshaan oo faris iyo ruumba aad ka adkaataan seed noqon doontaan xaalkiinu suu noqon doonaa markaasaa cabdiraxmaan bin cawf wuxuu yidhi naquulu kamaa aamarana allah sida allana faray yaan leenahay culmada qaarkood waxay yidhaahdeen macnaha allan ku shukrinaynaa oon ku mahadinaynaa qaarkoodna waxay yidhaahdeen waxaa la ishaarayaa qowlkii alle ahaa xasbuna allah wanicmal wakiil yani wixii fitnaa iyo musiibo waxaan ka magangelaynaa allah waan leenaha allah nagu filan kulla tala saartana isaga u wanaagsan markaasaa rasuulku wuxuu yiri sal slam aw kayra daalika muse wax kalaa dhici doono oo wax kalaad samayn doontaan tatanaafasuuna munaafasaad samaynaysaan oo maaragtay wixii baad u tartamaysaan adduunyadii markii wixii la hela kadibna uma tataxaasaduuna waad isxasdaysaan markaa uma tadaabaruuna waad isgoynaysaan uma tatabaaqaduuna waad isnacaysaan waa darajaad maaragtay kala sii xunxun waayo laakiin kulli aakhir zamaanka xasadka iyo isnoco iyo waxa qalbiga laisugu hayo iyo waxaas waa iska tegi doonaan marka ciise u yimaado sida xadiid maaragtay imaam muslim uu wariyey lagu sheegay marka ciise uu soo dego waxaas way iska baabi'i doonaan xataa dadka xoolaha way maaragtay iska nici doonaan wuxuu sheegay rasuulku sal slam dadka inuu ugu fadli badan yahay qofka makhmuumul qalbiga ah wuxuuna ku fasiray kan alle ka baqa ee saafiga ah ee wax dembiya iyo wax gardarro ah iyo xasad iyo wax qalbiga lagu hayo iyo aan lahayn haddana runlowga ah kaasaa dadka ugu fadli badan buu yiri wuxuu kaloo yiri rasuulku sal slam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin aliimaan walxasad qofka addoonka qalbigiisa kuma kulmaan iimaan iyo xasad waa laba iska soo horjeeda wuxuu kaloo yiri rasuulka sal slam laa yazaalu naasu bikhayrin maa lam yataxaasaduu dadkii kama zuulaan inay khayr ku sugan yihiin intaanay isxasdin hadday isxasdaan khayrkii waa ka tagaa wuxuu kaloo yiri rasuulka sal ll slam dabba ilaykum daa'u lumami qablakum waxaa maaragtay idiin yimid oo idiin maaragtay soo dhuuntay cudurkii ummadihii hore waa isxasad iyo isnaciib hiya alxaaliqatu buu yiri waa tii wax xiiraysa buu yiri rasuulka sal slam malihi buu yiri taxliqu shacr tintii bay xiirtaa walaakin taxliqu diina diinkii baabi'isaa sababtoo qofka xaasidka ahi wuxuu ka shaqeeyaa un shar buu ka shaqeeyaa siduu qofka u dhibi lahaa markaas diinkiisa meeshaa ku baabaa marka isnaciibkaas iyo xasadkaasu diinkii buu baabi'iyaa sidii maaragtay sakiintii ay timaha u baabi'inaysa yaa cumar bnkhataab waxaa laga weri inuu yiri haddii alla qofka uu nicmeeyo wax un xasda baa la arkaa qofku si kastuu u toosan yahay weyn maayo qof maaragtay wax ka sheega oo ceebeeya mucaawiya ibn abi sufyaan wuxuu yiri waxyaabaha xuxun waxaa ugu garsoor badan buu leeyahay xasadkii sababto yaqtulu xaasida qabla an yasila ila maxsuud qofkii xaasidka ahaa buu dilaa buu leeyahay intii aan la gaarinba qofkii la xasdaayay sidoo kale mucaawiya waxaa laga wariyay inuu yiri dadka dhan anugu waan raaligelin karaa buu yiri ilaa qof nicmadii alla isiiye xasdaaya moogiye sababtoo ah wax uu ku raali noqonaya ma jirto ilaa nicmadaas inay meeshii ka baxda moogiye maxamed ibn siriin waxaa laga wariyay inuu yiri anugu wax adduunyo ah dadkuma xasdin buu yiri sababtoo qofkaasi hadduu ahlu janno yahay sideen uga xasdayaa adduunyo adduunyaduna waa wax aada u liita haddii jannada la barbar dhigo hadduu qofkaas de ahlu naar uu noqon doonana sideen uga xasdayaa adduunyo uu uga sii socdo naar u sii socdo ma mudno in la xasdo marka xasanulbasri wuxuu yidhi walaalkaa ha xasdin buu yidhi haddii alla uu siiyey waxa uu siiyey jacayl uu jecel yahay iyo sharaf uu leeyahay dee qof alla sharfay adigu ha xasdin haddii wax kale loo siiyo la imtixaanaayo ama la fiirinaayo sideed marka u xasdaysaa qof naar geli doona xukuumadda qaarkood waxay yidhaahdeen ninkii xaasidka ahaa waxaa kaaga filan in maaragtay uu murooganayo marka aad adigu faraxsanta asmaci wuxuu yidhi nin reer baadiyaa yuu wuxuu ku yidhi oo niyo kaale maxay tahay sababta cumrigaada ugu dheeraaday markaasuu wuxuu yidhi xasadkii ayaan ka tegey buu yidhi markaasaa ilaahay maaragtay cumrigii dheereeyey ibnu muctas wuxuu yidhi xasadku waa cudurka jirka xukuumada qaarkood waxay yidhaahdeen qofka xaasidka ahi madax ma noqdo marka qofka xaasidka ah waxaa dhib ugu filan waxa uu la kulmaayo nin caraabi ah wuxuu yidhi qof daalim ah oo isagu wax dulminaya oo haddana u eg qof la dulmiyey garan maayo qof uga eg qofka xaasidka ahaa xaasidka marka wuxuu u eg yahay qof la dulmiyo u eg yahay laakiin waa daalim oo nicmadii alla ku siiyuu arkayaa wuxuu u arkayaa wax asaga musiibo ku ah inay tahay xukuumada qaarkood waxay yidhaahdeen xaasidku wax aan maaragtay ceebayn ahayn lama kulmo malaa'igta xaggeedana lacnad iyo nacayb buu kala kulmaa khalqiguna maaragtay way ka xumaadaan marka aakhiro la tagana waxaan fadeexa iyo ciqaab ahayn lama kulmo mid gabayaa wuxuu yidhi in yaxsuduunii fa innii hayru laa'imihim haddii ay xasdaan de anigu maaragtay waxba eedayn maayo buu leeyahay qablii min annaasi ahlulfadli qad xusiduu yani aniga hortay dadkii ahlulfadliga ahaa waa la xasday buu leeyahay fadaama lii walahum maa bi wa bihim yani aniga iyagaba waxaan noo baaqi noqday wixii nagu sugnaa wixii ayaga ku sugnaa wixii anigu ku sugnaa labadu baaqi bay nagu noqdeen wamaata aktarunaa haydan bimaa yajidu kii macnaha aada caradu qalbigiisa uga buuxdana wixii uu helaya buu maaragtay u dhintay xasadkii baa macnaha dilay buu leeyahay abu tamaam wuxuu yidhi waidaa araada allahu nashra fadiilatin tuwiyat ataaxa laha lisaana xasuudi haddii alla uu doono inuu banaanka soo dhigo oo dadku arkaan fadiilo la qariyey wuxuu yani u maaragtay sameeyaa qof xasda kii xasadkaa marka hadlaayo carabkiisa baa soo bixinaya lowla ishticaalu nnaari fiimaa jaawarat haddii naartu aanay maaragtay gubi lahayn waxa ay waxa la jira ma kaana yucrafu tiibu carfi lcuudi cuudka caraftiisa lama garteen yani wanaageeda haddii macnaha dab aan lagu shidin marka xaasidkii waxaa moodaaba in kii uu xasdaayey uu faa'iido maaragtay faa'iidadiisa ka shaqaynayaba sababto maxsuudkii macnaha khayr baa u socda kanna khasaara u socota wabillahi towfiiq intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhir dacwana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online